xarunta farsamada gacanta ee k t i waa xarun lagu barto noocyada kala duwan ee farsamada gacanta waxaana ka faa'iidaysta boqolaal arday oo wax ka barta xarunta noocyada kala duwan ee farsamada lagu barta xarunta ayaa waxay dhalinyaradu qaar ay u noqotay xirfad ay noloshooda ku maareeyaan gudoomiye ku-xigeenka xarunta k t i bashiir abukar macalin oo uu marti ugu ahaa barnaamijka waxbarashada ee ka baxay idaacadda waamo ayaa wuxuu ka warbixiyey noocyada farsamo ay bulshada u qabtaan iyo sida ay dhalinyaradu ugu shaqaystaan farsamada ay xarunta ka barteen bulshada waxaan u qabanaa seminaaraan bixinaa tababaro kala duwan oo farsamada gacanta hadday noqoto tuubiste hadday noqoto koronto hadday noqoto dharkarintii cilaansaarkii iyo xarqaamadii ayaan barnaa sanadkaad u dambeeyey twenty twenty three waxaa ka qalinjabisay laba boqol iyo labaatan iyo shan arday oo iskugu jiraan dadka baahiyaha gaar qabo iyo dadka caadiga ah dhammaan waa ay qalin jabiyeen xalfadaan u dhignay alaab baan guddoonsiinay fifty percent dadkii wax bartay qof allaa qofkii lalahayo wuu shaqaysanayaa oo magaaladuu gelayaa way jiraan dhallinyaro badan oo intay barteen oo iskooda ugu shaqeeyaan kuwa waxaa jiraan kambaniyaalka u shaqeeyaan sida wesco iyo jesco iyo waxaa jiraan dad iskooda ugu shaqaysto xaafadaha joogo oo dhar intay hagaajiyaan oy tulaan oo sii gadaan qaar qaar haato waxaa jiraan oo contracti qaataan oo iskuullada iyo uniformki waxaa u sameeyo way jiraan boqolkiiba boqol dad ku shaqaysto xaruntan ayaa waxaa lagu bartaa noocyada kala duwan ee farsamada waxayna dhallinyarada qaar ay u noqotay shaqo abuur oo ay ku maareeyaan noloshooda